kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu uga hadlayno khayraadka dhinaca shidaal ee soomaaliya iyadoo shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada tan london shir looga hadlayay khayraadka iyo shidaalka ku jira dalka soomaaliya shirka ayaa siyaasiyiin fara badan iyo qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ay ka muujiyeen in uu yahay mid shaki laga qaadi karo marka laga hadlayo shidaalka soomaaliya iyo sida ay suuragal u tahay in la siin karo qandaraasyo sharikado ka shaqeeya arrimaha shidaalka haddaba barnaamijka waxaa igala qaybgelaya doctor cabdiqaadir abikar xuseen oo ah agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya brofesor axmed xasan xaaji faarax oo bartay cilmiga khayraadka dhulka iyo cismaan xooshey oo ah aqoon-yahan ku nool london kana mida dadka banaanbaxa shalay ka hor dhigay hoteelka uu ka dhacayay shirka arrimaha shidaal ee soomaaliya dhammaantiin soo dhowaada cabdiqaadir ayaan ku hormarayaa abikar oo london dabcan ku sugan shirkana u yimid inuu ka qayb galo kadibna waxaan u gudbi doonaa axmed xasan xaaji oo isagana dabcan ku sugan magaalada muqdisho cabdiqaadir haddii aan kugu bilaabo shirka ka dhacay magaalada london tuhumo fara badan ayaa maaragtay dadku ay ka qabaan in khayraadkii soomaaliya ay ay la wareegayaan sharikado ajnabi ah oo mararka qaarkood ka faa'iidaysan kara shidaalka iyo khayraadka dalka maadaama dawladda iyo shuruucdii dalka aanu dhammaystirnayn marka ugu horreyn waxaan jeclaha bal inaan ku weydiiyo shirkan maxaad u qaban qaabiseen muxuu yahay shirkani bismi illaahi raxmaani raxiim su-aashaadii waa runtii su-aal meesha ku jirto shirkan maanta ujeedadiisa weyn waxay ahayd in lagu soo bandhigo howl soo dhammaatay oo labadii kun afar i labadii kun afar iyo tobankii ilaa ayaamahan dhow socotay oo ahayd baddii soomaaliya la baaray natiijadii ka soo baxday shirkadaha caalamka ee adduunyada ka shaqeeya in loo bandhigo aynala arkaan kheyraadka soomaaliya muggiisa iyo tayadiisa inta uu la egay inta uu la ega yahay ujeeddada taas ayay ahayd maxaa dhacay soomaaliya waxay maraysaa wakti ay diyaargarow xoog leh usoo gashay dhinaca sharciyada waxay kasoo gashay diyaargarow aada iyo aada u weyn dhinaca kale diyaarintii xoogihii waa samaysay marka waxay diyaar u tahay inay hal tallaabo hore u qaado ay iskugu yeerto shirkadihii caalamka ee adduunyada wax ka baari jiray ay maaragtay si ay soomaaliya xiisaha ay leedahay iyo mataqaanaa waxa ka muuqda kheyraadka ee muggooda si ay ayagana ay u arkaan kadibna soomaaliya ay garab maaragtay ugula ugula garab galaan sidii loo horumarin lahaa kheyraadkaas oo loo loo soo bixin lahaa waayahay waa mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa si aan su-aale kaaga weydiiyo haddii ay jiraan kulamo gaar ah oo xirmooyinka shidaalka soomaaliya ay suuragal tahay in dawladda soomaaliya iyo sharikadaha shirka ka qayb galay ay ku yeeshaan london ka sokow shirka dhacay laakiin waxaan u gudbayaa professor axmed xasan xaaji faarax oo ku sugan xamar kusoo dhawo professor adiga say kula tahay shirkan marka la eego iyo waxa looga hadlayo xilligan ma loo baahan yahay kula tahay maadaama aad aad wax badan ka og tahay kheyraadka dhulka wax badan run ahaantii waan ka ogahay kheyraadka dhulka soomaaliya soomaaliya waxay ukala kacaysaa beriga iyo badda badda hadday ukala kacdana mataqaanaa maxay aheede offshoreka waxaa laga bilaabaa maraykanku waxay ka bilaabeen inay ka bilaabaan onshoreka inay ka bilaabaan inay ka bilaabaan ceelashii horey mataqaana loo fahmiyey oo mataqaanaa maxay in lagu baaro marka offshoreku waxa waaye negotiationka markii aan ka qayb gelaynay ama waana aanku qayb galnay waxay ahayd negotiationka wuxuu ahaa in oo mataqaanaa maxay ahayd offshoreka shuruuco badan ayaa ka jira shuruucada badan oo ka jirtaana waxay tahay inay tahay mataqaanaa maxay ahayd in la qaado karo shidaalka oo mataqaanaa maxay ahayd lagu takrifali karo oo la gumaysan karo oo lagu adoonsan karo ummadda soomaaliya so waxaa garta maan haddii kheyradka laga qaatana offshoreka mataqaanaa maxay ahayd waxay maraysaa heer ah in mataqaanaa maxay ahayd la dul maro oo laga qaato shidaalka si xatooya loo qaato oo mataqaana maxay ahede aan la aan la accountable aan u ahayn siyaalaha oo dawladdu ay kaay ka warqabto marka ma waxaa ula Waan ka jeedaa een looma baahnaa ee, xilligan in shidaalka badda een lasoo saaro oo waxaad leedahay waxaa wanaagsan in lagu bilaabo midka aan maaragtay badda ahayn waxaa lagu bilaabaa middan onshoreka lagu bilaabo weeyaan oo beriga lagu bilaabo weeyaan ma ahan in loo gudbaaho ma ahan offshoreka in loo gudbaaho ma ahan waxa waaye ethiopia iyo mataqaana maxay yihi dawladaha soomaaliya iyo mataqaana maxay yihi dawladaha kaleeto oo ka tirsan eh, mataqaana maxay yihi caalamka adduunka ayaa ku mushirkoobay oo mataqaana maxay yihi oo ku ku sameeyey mataqaana maxay yihi shidaalka soomaaliya oo ah offshoreka oo wax badan ay yaalaan waxa waxa ma ma ahan mataqaana maxay yihi eh, waxa oo Waayahay.
oo lagu shirkoobi karo ma ahan waxa oo waayahay aad baa umahadsan Waa tahay een, iidinahay.
Cabdiqa- aad baa umahadsan tahay doctor een, cabdiqaadir abiikar ayaan siin doonaa dabcan goordhow oo eh, waxyaabaha aad ka hadashay haddii uu aragti kale eh, ka qabo laakiin aan u gudbo een, cismaan xooshey oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed een, cismaan waxaad ka mid ahay dadka een, maanta ku hor banaanbaxayay een, shirka eh, meeshii uu ka dhacay ee hodheelka een, waa maxay waxyaabaha idin shaki gelinaya haddii mar dawladdu ay sheegtay in aan la gaarin xilli shidaal lasoo saaro oo arrintu ay ku kooban tahay oo keliya sahmin iyo in xogta shidaal ee soomaaliya caalamka loo soo bandhigo Eh, bismillahi raxmaan eh, ridwaan adiga iyo dhammaan eh, eh, inta dhegaysanaysa eh, v o da waa ku mahadsan yihiin waana salaamayaa dhammaan annagu waxaan maqalnay in shir halkan ka dhacayo meesha uu ka dhacayan annagaa degan kaalinteena inaan qaadanana waa lama horaan maadaama shirkado aan ognahay eh, inay muddo soo jiitamayeen ilaa iyo labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo hadda oo hadda uu marayo sida annaga aan hayno xogta aan hayno meelihii ugu dambeeyey oo ah in bidin la sameeyo oo oo la naadiyo oo la haraashto oo ay shirkado qaataan Eh, shirkadaha eh, shirka casuumay oo sameeyana ma aha soomaalida ma aha soomaalida waa loogu yeeray marka aadaan uga xumahay eh, wasiir eh, wa- la taliyaha wasiirka basoorka iyo qolooyinka soo xaadiraba waxay kusoo xaadiraan islaan inay markhaati ka noqdaan meesha lagu dalaalayo eh, xoolaheena iyo mustaqbalka carruurteena iyo dalkeena marka waxaan isnidhi eh, annaga eh, annagoo ka duulayna dhowr arrimood waxay u baahan tahay arrintan in la joojiyo waxaan isku dayno inaan la hadalno kor iyo hoos ula hadalno eh, eh, si gaarana aan ula hadalno si publicana eh, aan isticmaalno social mediaha in uunan ahayn wakti munaasab ku ah xilligan in shidaalkeena eh, la gorgoriyo oo la gato oo shirkado la siiyo waayahay Sababahan waxaan ku laakiin darnay- laakiin haddii aan kaa dhex galo een een dad badan waxay leeyihiin banaanbixii maanta dhacay ee, mucaaradka dawladda ayaa abaabulay oo ee, in badan oo ka mid a dadka meesha een isugu yimid waxaa laga yaabaa in xogtii loo baahnaa aanay haysan marka arrintaas soo wax dhici kara maaha oo suuragal ah mar kasta oo oo wax dhacaan oo si genuine ay u dhacaan waa dhici kartaa inay ka faa'iidaystaan dad siyaasiyiin ah laakiin macnaheeda maaha inay ayaga abaabuleen annaga halkaan joogna abaabulnay anaa waxaa kamid ah dadkii abaabulay Eh, xisbina kuma jiro siyaasina ma ihi marka waa waa waa waa dhici kartaa inay atraaf badan ay ka faa'iidaystaan oo oo oo kasoo horjeedo dawladda laakiin waxa looga soo horjeedo aniga waxaan leeyahay hataa atraaftaas waa ku saxan yihiin inay maanta ka hadlaan sababtoo ah dalkii siyaasadiisii ma xasilna ma degana waaya waa usoo Goboladii- noqonaynaa a- arrimaha siyaasadda iyo ee, khilaafaadka taagan laakiin waxaan jeclahay inaan dib ugu noqdo ee, doctor way cabdiqaadir way- way ku xeeran tahay laakiin eh, ridwaan haddii aa waxaad iga ogolaato sababta annaga nagu kalifaysa waxa waa fiiri dawladdeena mar walba waxay t- waxay gashaa heshiis baarlamaan oo la xisaabtamana ma jiro dad ay wax u sheegtana ma laha wax walbana saasya mataqaana la isu mariyaa dadkana mataqaana waa lagu iibsadaa meesha xaqiiqatan annaga waxaan waxaan- waxaan leenahay eh, inaan cod Waaya.
leenahay oo aan nala iibsan karin inaan tusno waxa socdana aan raalli ka ahayn shacabka inaan tusnaan usoo baxna maanta waxaan Mm.
islahay messagekaas waa gaaray Eh, shirkadihii rabay oo u haqabtaagayo iyo kuwa mataqaana eh, shahaadasuur ka ahaa labadaba inay gaaraan aan rajeynaya insha allahu tacaala aad baa umahadsan tahay aan aan cabdiqaadir fursad siiyo een cabdiqaadir een waxyaabaha tuhmada inta badan dhalinaya een waxaa laga yaabaa inay qayb ka tahay een xa- xaaladda siyaasadeed ee dalka oo goordhow aan si faahfaahan ah, si faahfaahsan aan uga hadli doono een ka sokowna dalkii weli een sharcigii baarlamaanka lama ansixin een waxaa laga yaabaa in maaragtay maamuladii iyo dawladda dhexe weli eh, sida khayraadka dalka maaragtay loo qaybsan lahaa aanay jirin ama in la dhiso golaha khayraadka dalka shirkii baydhabana waxaa la leeyahay laftirkeeda qodobadii ka soo baxay weli lama taabagelin oo ma ahayn in shirkan uu dhaco arrintaas oo ma aha wax laydinku dhaliili karo oo la dhihi karo dawladdu ay la degdegaysaa shir aan xilligan loo baahnayn bismi illaahi raxmaan raxiim horta bal aan ku horumaray saaxiibkaygii hore ee dhahay mataqaanaa badda waktigii laga baari lahaa laguma jiro runtii meeshaas waxaa ka muuqata waxyaabo badan dhulka soomaaliya maanta oo beriga ah baaris betrol iska daaya dadkii shacabkii soomaaliyeed ayaa mari la oo magaalo maanta markii la rabo in laga gudbo magaalo kale la aado dhibka ka jira waa naqaanaa marka middaas waa middaas midda kale in terms of prospectivity-ga waxa ku jira marka la qiyaaso dhulka iyo badda aqoontii ugu dambeysay ayaan dhow idinla adeegsadaa waxay noo muujinaysaa shidaalka soomaaliya oo dareeraha ah oo betroolka ah xooggiisa baddu jiraa soomaaliya waa la baaray in badanaa la baarayay waxaan waxaan ogaanay dhulka waxa ku jira inta badan inay gaas u badan tahay maxaa dhacay waa daliisheedii iyo ceelashii hore iyo daatada aan hayna ayaa sidaas sheegayso mana ah mana dhahaye waa intaasaa lagu daayin doonaa laakiin waktiga ku haboon ayaa beriga la baari doonaa haddana lagu lama joogo waktiga beriga wax laga baari kari lahaa badda ayaa la baarayaa badda waa prospective micnaha shidaalka ku jiro ayaan aragnay baaxadiisa inta uu la egyahay taas waa taas saaxiibkay mar kale wuxuu ku darsaday inuu dhahay badda waa la karaa badda shidaalka ku jiro markii hadiiba la gaaro laba iyo toban sano oo hadda ka dhiman ma aha dawladda maanta lagu macaaridayo inay ayada wax ka ogaan doonto dawladdan laba sanaaba u dhiman shaqada noo dhiman ee baddaas in batrool laga soo saaro tobanka sano soo socota ayaa la gaari doonaa ma aha wax dawladdan iyo dawladda ku xigto ay nasiib u yeelan doontaba ma aha sidaa soomaaliya waxyar ikaadi waxyar ikaadi marka taas waktigaasay ku aadan tahay dadka maanta mucaaradka ku samaynaya soomaaliya in batroolkeeda iyo saanyaan la yeelin iyo intaa dhahaya n sabab looguma dhigi karo dawladdana mucaaradeena sidaas awgeed waa masiirkii soomaaliya soomaaliya wixii rajo ee lahayd ayaa waxay dul saaran tahay shidaalka soomaaliya in la horumariyo oo laga faa'iidaysto kheyraadka soomaaliya laakiin dooda dooda waxay tahay in sharikado kale iyo hay-ado ajnabi ah ay inta badan ka faa'iidi doonaan kheyraadka shidaal ee soomaaliya
taas markaan u imaado warkaas waxa waaye war aan waxba ka jirin sababta waxa waaye waxaa la suubiyey sharci p s a waxay dhahaan production sharing agreement model soomaaliya ee leedahay oo soomaaliya dawlad kastoo u timaada shirkad kastoo u timaada ee heshiis kula galayso waxaa ku qoran meesha fiscal termiska termiska soomaaliya ee dhaqaaleed ee wax kula gali lahayd sida inta ay la egyihiin sanadaha ay soconayaan qeybaha kala duwan ee qeyb ay tahay royalty marka loo fiiriyo marka loo fiiriyo mataqaanaa profit shareka marka loo fiiriyo tax capital waxa loo yaqaano corporate income tax c i t ga marka loo fiiriyo waxaasoo idil waxa waa la sameeyey qaab shirkad ay ku maamulan karta ma aha waa qaabka dunida loo raaco ragaas soo bartay cilmigaas waa laga daba tegey cilmiga rag yaqaanaa jooga meesha wasaaradda betroolka iyo meelo badan ba kale marka waa wax aan naqaano ay soomaaliya ka survive garaynayso soomaaliya ay kula xisaabta shirkadaha caalamka cabdiqaadir abikar wa waa kuusoo noqon doonaa laakiin waxaan jecelahay bal inaan fursad siiyo professor axmed axmed xasan xaji waayahay wasaaradda betroolka oo mataqaana maxay ahayd ku taalla meesha ay ku taallo ajibka ah waan ka warqabaa wasaaradda betroolka ma aha meel oo daatayaasha lagu daatayaasha oo lagu lagu lagu kulmiyo ma aha daatayaal sharinka mataqaana maxay profit sharinka maxaa la sameeya waxaa la sameynaa marka la gaaro daatayaasha aada haysato daatayaasha mama haysataan waxay u dhiibateen dadka ajnabi ay u dhiibteen dadka ajnabigana mataqaana maxay daatayaashay sameynayaan waxa waaye mataqaana maxay ayaga iibinhaye ayagaa gedhaye adigu waxaa la noqota mataqaana maxay in aad tirahdaan mataqana or kuwana waa wa waa haynaaye waa noogu dara oo haddii aan commission ka qaadan karno haddii aan kaa dhex kale galo soo halkaas, meesha Axmed, yaalo.
een, aan kaa dhex gala halkaas maadaama soomaaliya laga yaabo inaanay xilligan awoodin lacagaha faraha badan ee hawshan lagu qabanayo baaxadda leh maxaa ku jaban ay kula tahay in een, ay la kaashadaan een, sharikadan oo kale spectrum oo oo laga yaabo inay dhaqaalo fara badan gelisay sidii loo heli lahaa xogta eh, shidaalka soomaaliya spectrum waxaa iskale dadka iskale waa taqanaa oo waa mataqaanaa maxay oo spectrum waa garan kartaa spectrum ujeedada ay leedahay geophysical operation keliya ay sameeyaan wax kale ma sameeyaan geophysical operationkan waxa waaye mataqaanaa maxay wax oo lagu ogaanayo dhulka hoostiisa keliya laakiin waxaa jira mataqaanaa waxyaalo kaleeto lagu ogaado ayaa jiro waxaa jira negotiation teamka ayaa jiro waxaa jiro mataqaanaa maxay economic mataqaanaa maxay point of view-ga oo mataqaanaa shidaalkan hadii se loo isticmaala ayaa ayaa jiro marka waxaas oo dhan ma miya- ma ma- ma diyaarsana ma laha lahana wasaaraddu ma laha capacity ay kule- ku ku- ku leedahay ma ma ma jirto waa ognahay mataqaana maxay wasaaradda oo oo oo- oo oo mataqaana maxay daroolka waa ka warqabnaa capacity la farahuna waa waa aniga maalin u ah oo hadlaaya soo waa garta maa Mm.
marka waa ka warqabnaa in oo mataqaana maxay ahayd eh, aan ka warqabno oo aan ka ognahay oo aan mataqaana marka sameynno maxaad rabtaa in hadda uu maxay tahay waxyaalaha taladaada mataqaanaa A- adigoo raalli ah maxay tahay taladaada marka waa shaki kuma jira in soomaaliya ay u baahan tahay in khayraadkeeda ay ka faa'iidaysato dariiqa dawladda ay ay ay martay een, dabcan waa heshiis xataa dawladdan ka horreeyay marka laga hadlayo een, sharikadan inay sahmin ka samayso soomaaliya Ma- wa- waa maxay adiga taladaada aad is leedahay waa la sameyn karaa taladeedu waxay tahay waxa waaye daatayaasha inaan soo ururino oo aan keenno oo soomaali loo dhiibo weeyaan marka waa garta waa Waa aad marka baa hore umahadsan tahay waa sidaas su-aal yahay.
waa arrin muhiima waxaan filayaa in aan cabdiqaadir aan siin doono laakiin aan usoo noqdo een, cusmaan xoosheey cusmaan een, cabdiqaadir waa uu kuu sheegay in een, dadka soomaaliyeed ay ka faa'iidaysanayaan een, khayraadka baddooda oo een, laga laga yaabo in shaki iyo tuuno ay tahay waxa la xiriira in een, baddii soomaaliya gaar ahaan shidaalkii een, la xaraashaayo oo sharikado ajnabi ah ay inta badan ka faa'iidi doonaan marka ma- ma ma laga yaabaa in xogtii loo baahnaa eh, dadka qaarkood aanay ogeyn oo oo oo waxaa loo baahan yahay in eh, la dhegaysto dawladda soomaaliya iyo waxa ay dadka usoo bandhigayso
aadaan uga xumahay adduunyada waa waa ka tagtay xilligii informationka oo la ixtikaari jiray oo qofka eh, la dhihi jiray waxba ma ogaa informationka waa muwafir meel kastoo yaala wax walba oo dhacana daqiiqadaa la ogaanaya marka alxamdulilah waa ka baxnay xilligii oo anaa ku og la dhihi jiray marka ma- wax soconaya ma aha Eh, Maxaa waxaas ula waxa jeedaa?
waaye waxa aan diidanahay waxa waaye waxa wax macluumaaday ahayaan mala annagaa wax ma uriikum ilaa ma araa wama aadiikum ila sabiila rashaad waa diidnay annaga mar waan diidnay waxa waaye informationka oo dhan eh, suuq oo yaallaa hadda maanta waxa meesha ka dhacay iyo iyo bidinka waa arkaynay lixdan iyo lix boqolkiiba inay shirkadaha inay rabaan inay qaataan oo soddon iyo afar ama mataqaanaa konton iyo afar sida loo sameeyo boqollada hataa aniga ma aqaano lixdan iyo lix markii la dhaho boqolkiiba soddon iyo afar soo harta konton iyo afar meel loogu qoray ma aqaano sababta loogu qoray si kastaba waxaan la soconnaa in ay shirkado qaadanaya marka shirkadaha meesha annaga aan ka aan aan- angalka aan ka imaanayo aniga aan ku sheegaya angalka aan ka imaanayo annaga waxa waaye dawlad oo transparency ah ma jirto Waxaas oo dhan aan la waxyaabahaas soconnaa.
waxyaabahaas ilaa hadda annaga xaqiiq uma hayno laakiin aad baa umahadsan tahay waxaan ku waxaasoo dhan celinayaa annaga waxaasoo dhan anaa og aan aan la- waayahay la- waxaan eh, waxaan Ridwaan, dib ugu meeshaan raba- celinayaa eh, cabdilqaadir abikar meeshaan een, raba aan gaaro intaada dib ugu celinay ridwaano Ah, Intaan soo raba koob aan adoo gaaro.
raalli.
macnaha wa- wa- waa soo gaabinaya waxaa waxaa annaga eh, waxaa annaga aan hore u aragnay in heshiisyo lala galay eh, jiniska lacagtiisi yaa qaatay halkeen la geeyay hantida halkee jirtaa gobolladana wax lama siiyo cid qaadatana madax ayagaa jeeb ku shubanaya marka waxaan aragnay heshiisyada ay la degdegayaan inay rabaan inay kambayn kusoo galaan oy kusoo noqonayaan lacagtaa mataqaanaa hore jeebkuyda Mar- marka aniga waxaan leeyahay shaksiyan in la dego dadku amni iyo helo iyo nolol ah waxay ka horeysaa inay khayraad helaan Een, aan u gudbo marka een, cabdilqaadir abikar cabdiqaadir dee waa la socotaa in een, inta badan marka laga hadlayo sharciga shidaalka iyo macdanta ilaa iyo hadda aan la ansixinin een, dabcan xataa baarlamaankii iyo dhexgalo xataa marka arrintaas laga hadlayo arrintaas ridwaan aan kaasoo aan dhexgalo ku dhameeyo weli ilaa iyo hadda lama dhisin golaha khayraadka dalka dhinac kale marka la eego hay-adda batroolka soomaaliyeed ma jirto khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamulada weli waa ay taagan yihiin dhul fara badan al-shabaab ayaa haysta oo xor ma aha waxyaabahaas oo dhan marka la eego so meesha kama dhalan karta tuhunka ah in dowladdu ay keligeed wax la ordayso Een, eh, walaalow ridwaan har hal arrin aan rabaa inaan ku xasuusiyo si fiican arrinta dhehaysa soomaaliya sharcigeeda ah, maaragtay diyaar ma aha sharci horta waa la diyaariyey baarlamaanka u dhex yaala kaas waa mid laakiin soomaaliya sideedaba sharcigay laheeday Een, labadii kun iyo sideedii sharcigii batroolka ayaa la baadgareeyey oo aad iyo aad casri u ahaa oo diyaarsan oo hadda wuxuu waddan casraa ma markuu jir- ma jir- oo hadda wuxuu shaqa- casraa.
shaqada asagaaba Geeri, haya wax jira male oo bedeli lahaa kaas ayaa kaas waxaan jeclaan lahaa Laakiin- professor professor axmed Inkaabi, iyo inkaabi, iyo inkaabi.
cismaan xewshey waxaan jeclaan lahaa inaad sugtaan oo aad dhegaysataan eh, aniga markiiba waa Cabdiqaadir idin Abiikar.
dhegeysanaya anigana markayga i dhegeysta Eh, dad- dadnimadaas yeesha En marka waxaan ula jeedaa en, ah, sharci batrool ee hadda soomaaliya ay ku dhaqmi karto ayaa jiro oo baarlamaan ogolaaday oo la saxiixay labadii kun iyo sideedii kaasaa lagu sii dhaqmayaa ilaa bisha march laga gaari doono oo kii kale lagu bedeli lahaa uu soo bixi doono waddan Hmm.
uma fariisto sharci ayaa dhiman uma sharci waa leenahay waa yaalaa waa la isticmaalaya waxaa kaloo jirto en sharcigii heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay gaareen asaga naftigii sharci weyn ayuu ahaa oo maaragtay xasilinaya arrimaha shidaalka soomaaliya markii laga hadlayo lahaanshaha iyo maamulka iyo sida oo khayraadka loo qaybsanayo aan kaa Taasna waa- dhexgale dad ka socda Taasna ama muslimiin ka waa socda khiyaam.
maamulada dalka ma joogeen maanta shirka waa joogeen maanta waa shantaba waa joogeen waxaa joogtay galmudug puntlandaa joogtay hirshabeelle koonfur galbeed and jubbaland intooda waa ku dhamaayeen shirka weli weli waxay ahaayeen guddiyaasha wax kasta dhegaysanaya ayay ka mid ahaayeen marka maamul goboleedyada waa joogeen n soomaaliya heshiisyadeedii waxeedii waa diyaar mid kalena waa lasii sugayaa intii kaas laga gaarayo kii la haystay ayaa la isticmaalayaa waa practice caalami ah midda kale oo weyn oo aan rabo in maaragtay awarenesska soomaalida aan gaarsiiyo ayaa waxa ay tahay waxaa caadi ah adduunyada markii waddan oo isdiyaariyo oo shidaalkiisa rabo inuu loo qodo waxaa la sameeyaa laba mid direct negotiation oo ah gorgortan si toos ah shirkadii iyo dowladda soomaaliyeed ay wada galayaan iyo mid ah mataqaanaa n blokiyada la raba in maaragtay n la fiiriyo oo lo- maaragtay promotionka lagu sameeyo blokiyadii ayaa la keena geologigoodii waxeedaa laga hadlaa shirkadaha loo bandhiga waa ku tartamayaan si transparent ah oo accountable ah ayaa loo arkaya labadasiiba annaga hadda waxaan qaadanay midda dambe oo aad iyo aad daahfurnaan xoog leh ee ku jirto oo recommended ay u tahay dadka caalamka oo idin ay raacaan taas ayaan raacaynaa process aad iyo aad u dheer waaye wuxuu qaadanaa Waayahay.
sanad wax wax yar ii kaadi wax yar aan ku daro Hay.
wuxuu qaadanaa sanad n waxaa laga fiirinaya shirkad kasta oo rabta inay soomaaliya timaado intaan wax la siinin ka hore ayaa waxaa Mm.
laga saxayaa kow track record taariikhdeeda meeshay soo martay waxaa laga fiirinaya mataqaanaa shirkadaas n awoodeeda technology iyo ag- awoodeeda eh, technicalitygeeda la fiirinaya awoodeeda dhaqaalaa la fiirinaya markii intaas laga soo saxo ayaa wadahadal lala galaa shirkadaha markii wadahadal lala gala blookyada ay rabaan iyo qaabkii fiscal termiskii dowladda ay diyaargaraysatay ayaa la hordhigaa waa lix bilood camal ay qaadanaysaa waa laga wada hadlaa waa do- dood tiro badanaa soconayso waa nidaam transparent oo adduunyada Waayahay.
idil ay isticmaasho waxaan ay Waayahay.
leeyihiin waxbaa la xaraashahay waxaasi ma jirto Waa waa ku process soo noqon- hadda haddii january ama february aan bilaawno dhammaan doono december dhammaan doono intaas shirkadiyaa laga saxaa wadahadalaa la galaa intaa waa la fiirinaa kaasaa la fiirinaa ee hal maalin inta meel la tago wax la xaraasha sidii arigiyo suuqa la keenoo kale ba- ba- la leeyahay kan oo- lagu dhufanayo ma jirto sheekadaas noocaas oo kale ma aha waa arrin technical ah aad iyo aad technical u ah adduunyada waa practice la isticmaalo waay oo la isku yaqaano ma aha wax Waayahay, soomaali ay aad- bilaabayso aad iyo aad baa umahadsan tahay een, cabdiqaadir abiikar eh, xuseen waxaan jecelahay in aan soo koobkoobno wixii hadda ka dambeeya xilli gebagabaan ku jirnaa professor een, axmed xasan xaaji faarax waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo su-aal kale oo ah khayraadka shidaal ee dalka soomaaliya uu leeyahay maadaama aad tahay nin aan cilmiga geologiga bartay ama khayraadka dhulka ee- ee ku jira intuu leegyahay kula tahay haddiise lasoo saaro eh, macnaheeda soomaha in een, dadkii ay nolol helayaan dadkii waa nolol waa helahayaan laakiin waa markii serviska oo adduunka ka jiraahu lagu dhaqmaa haddii aan lagu dhaqminna waxa waaye waxay ku dhamaanaysaa waxyaalihii lasoo sheegay oo saaxiibkiiba uu sheegay waa gartama questionka Aye.
meesha yaalla waxay tahay data is not mataqaana available ma ahan wasaaradda waxbarashada waa wasaaradda petroolka ma u ahan soo waa gartama available haddii aysan u ahayna macnaheedu ma ahan in la samey karo shidaalka oo la samey karo resourciga oo mataqaana shidaalka waa loo baahan yahay waa marka mataqaana maxay ahayd laakiin fairnesska inay inay jirto waay museveni muxuu sameeyey museveni wuxuu sameeyey markii uu sameeyey rwanda museveni wuxuu sameeyey Mm.
inaan shidaal leenahay ma ogin uu yiri shidaalaan leenahay shidaal inaan leenahay ma aan ogin wasiirka ayaan u yeeray waxaan ihi mataqaana maxay ahayd umow museveni umow mataqaana maxay ahayd si aad ugu faa'iidaysato petroolka waxaa la yidhi mataqaana maxay ahayd markii ay gashtaan qalabka ay Mm.
gashtaan ay gashtaan waa jeclaan laha ay inaad gashtaan soo qorto mataqaana maxay ahayd u b s ka ay gashtaan Mm.
waxa waaye waa waa waa si parallel ah waxaa loo geliyaa mataqaana qalabka kaleeto oo dawladda soomaaliya ay ku controleyso hard rock mataqaana maxay ahayd mataqaana maxay ahayd data soo waa garta maaha marka ma ahan waxyaalaha mataqaana maxay ahayd oo Waaya.
oo ayaa public gareenaya waxyaalaha cabdulqaadir oo ku qaldan yahay waxay tahay processka uu marahayo shidaalka uu marahayo processka oo la marsiinayo ma ahan mid mataqaana maxay ku kooban midda uu isaga uu sheegahayo ma ahan waa mid negotiation u baahan waa mid u baahan mataqaana maxay u baahan mataqaana maxay u baahan eh,
Wada tashi ayaa ula mataqaana jeedaa.
maxay ahayd, eh, ha professional geologist u baahan waa mid mataqaana maxay ahayd, eh, eh, eh, eh, u baahan mataqaana maxay ahayd, waayahay Mm.
a- aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay een, gebagabadan ku jirnaa cismaan xoosheey een, haddii een, aad rabtaan tusaale ahaan inaad dawladda tale la wadaagtaan maxaa jeclaan lahayd in la sameeyo si shakiga iyo tuhumka a- a- laga yaabo in adiga iyo dad badan ay qabaan haddii uu yahay wax shaki ku salaysan meesha looga saaro dawladdan ee annagaa dooranay waxaan u dooranay qaabkii aan kusoo socono taratiisaka four point five-ka waxaan rabnay inaan gaarno qaab ah cod iyo mataqaanaa qof ah iyo axsaab oo aan ka baxno mataqaanaa dawlad dhisan aan noqono marka annaga dawlad dhisan oo aan Mm.
qabaa'il ahayn oo qawaaniin u hoggaansan yaa waxaan jeclahay khayraadkeena iyo waxaana inay soo baxaan in meel kasta la caburiyo arrimaha Marka arrimaha ab- shidaalkaan ku aan aan aburintaas- ku koobannahay aad baa umahadsan tahay waa kaaga mahad celinayaa marka annaga qawaaniinta u hoggaansan iyo xeerka oo annaga aan siyaasadda ka heshiino Mm.
aan shirkado kaleeto iyo dad kale la tacaamulaan saasaan kula talinayaa.
waayahay professor axmed waa kuusoo noqonaa laakiin cabdiqaadir soo koob een, maxaad is leedahay wa wa- waa lagu xallin karaa een, khilaafaadka siyaasadeed ee jira iyo een, in mararka qaarkood een, waxyaabahan maaragtay loo baahan yahay in dawladda iyo een, dadka soomaaliyeed iyo maamulada dalka ka jira ay ay yihiin waxay u siman yihiin
bismillahi raxmaan raxiim mar kale n aniga horta siyaasi ma ihi siyaasad in lay weydiiyana ma jecli waxa ahay nin geologist ah oo petrol oo noloshiisa oo idil petrol iyo macdan kusoo qaatay marka Mm.
wixii siyaasad ah dad kale aan u daynaya n arrinta shidaalka soomaaliya meel fiican ayay maraysaa jid fiican ayay bab fiican ay haysaa rag aqoon leh ayaa gacanta ku hayo oo awooddii aqooneed iyo awooddii khibradeed le iyagaa haddaba soo sameeyey ilaa inta jid wanaagsan ayay saakay keeneen oo maanta arrintii ka dhacday london waa tallaabo weyn oo soomaaliya horumarkeeda tilmaan weyn ku leh n marka waxaan rabnaa in loo gudo meesha maanta aan joogno Waaya.
inaan ka sii qaadno saddexda sano ama afarta sano soo socoto soomaaliya gudaheeda aan baddeeda aan ceel ka qodno soomaaliya shidaal aan u helno midaan rabno waa midaas wixii siyaasadda iyo ku rug kale meel iga dhig shaqana kuma lihi arrimaha shidaalka markaan usoo laabto soomaaliya tallaabo fiicanay soo qaaday waa wax badanay soo socotay labadii kun iyo afar aad iyo baa umahadsan tahay tobankii iyo saddex aad baa iyo tobankii ilaa hadda umahadsan tahay meel fariintaada fiican aan waa maraynaa meel fiican aan Mm.
maraynaa marka arrintaas horumarkeedii waa la gaaray miraheedii maanta waa qaaraan qabsanay waa dhownahay shidaalka soomaaliya labada kun iyo labaatan iyo kowda iyo labada waxaan rajaynaynaa in aan soo saarno ayaan soo waa soo saari doonaa haddii alla idmo dhabihiina waa waa xaaran yahay waa nadiifsan yahay waa waa ku dhownahay adigoo meeshii soo loo- koobaya jawaabta labada kun iyo labaatanka een, ma jiraa qorshe ah inaad shatiyo siin doontaan sharkada ajnabi ah haddii xataa maanta aan la siin ama shalay aan la siin shirka maya maanta wax la sii malaha Eh, midda kale waxaan idiin sheegaa wax waa ilaa hadda soomaaliya wax la bixiyey oo shirkad sidaal la siiyey sidaal qodid iyo baarid ah maba jirtaba waxaan lo- le- suuqa lagu haayo anigoo nin xoogaala ahay wasaaraddan in badan aan ka shaqaynahay xogteedna waa ogahay raggii wax ka Waay.
wadayna waa ka waa ka mid ahay waxba ma jiraan Okay.
ilaa hadda wax la saxiixay aad iyo aad baa Ma- umahadsan ma- tahay ma- ma- maar- maarsaad waxaad ku saxiixi labada doontaan kun iyo labaatanka iyo labaatanka Desembarna waa soo labada gebagabay kun iyo doontaan labaatanka waxaan ku lacagteedana soconaa jeerka ku shuba doontaan aad shirkaddii- iyo aad baa umahadsan tahay een, waxaataa rabtaan waayo laakiin ma soconaysa ilaadada shacbaa ka weyn insha allahu tacaala abikar aad baa Ah, umahadsan labada- tahay waxaan kusoo labada kun gebagabeynayaa iyo labaatanka professor waxaan rabnaa in axmed soomaaliya xasan xaaji faarax gaarsiino Kuma soo gaaraysa.
Waaye.
cabdiqaadir iyo cabdiqaadir iyo cismaan Haddii- waxaan filayaa in in waqtigii uu dhamaaday aan fursad siino aan fursad siino axmed xasan xaaji faarax idinkoo raalli ah axmed maxaad ku talinaysaa soo koob
waxaa saddex waxyaalood ayaa jira waxaa waye judicial systemka waa jira parliamentarian system waa jira iyo mataqalan executive branchna waa jira soo waxa garta maa haddii baarlamaankii uu diiday oo ku khad ka keenay mataqaana maxayd oo diidmacad uu ka keenay uu yiri mataqaana lama qodi karo waktigan shidaalka lama qodi karo waktigan shidaalka lama samay karo daatayaasheeda ay maqan yihiin oo mataqaana maxay shirkada loo dhiibtay oo mataqaana maxay loo dhiibtay mataqaana maxay mataqaana loo dhiibtay waxaan waa waxa waaye london waxyaalaha lagu sameeyey oo mataqaana maxay in banaanbax lagu sameeyey waa xor xornimo weeyaan
aad iyo aad baa umahadsan Ilaahay maxaa tahay weeye?
aad baa umahadsan tahay waxaa kasoo kasoo baa ka baxay waayahay waa mahadsan tahay Een, intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa igala qaybgelaya doctor cabdiqaadir abikar xuseen oo ah agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya islamarkaana ah la taliyo sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka sidoo kale aad baan ugu mahad celinayaa professor axmed xasan xaaji faarax oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga khayraadka dhulka iyo cismaan xooshey oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo isna ku nool magaalada tan london oo ka mid ahaa dadka ma dadka ku hor banaanbaxay hoteelka uu ka dhacayay shirka shidaalka soomaaliya looga hadlaya inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha awoodda la heedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo